Taliyaha ciidamada madaniga ah ee ilaalada xeebaha gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada hoos yimaada afbarwaaqo ayaa waxa uu ka warbixiyay howlgallo ay ka sameeyeen xeebaha waxa uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen doomo si sharci darra ah uga kalluumeysanaya xeebaha gobolka Mudug isaga oo sidoo kalena digniin u diray kalluumeysatada sharci darrada ah degmada afbarwaaqa loo sameeyo oo madani ah oo ka howlgelahayay baryahan xeebaha degmada afbarwaaqa hoos yimaada ayaan ku jirnay maalmahan marka intii u dambeysay oo aan ku soo qabannay doonyo kalluumaysiga oo si sharci darra ah xeebaha ugaaraysanayay ayaa iskugu nimid galabtay kaliibkan ciidankan madaniga ah oo loo waxeeyay degmada afbarwaaqo si firintriyan ku shaqaynayay oo doontaas sharci darrada ah oo kalluumaysiga ahaad oo ciidankaas ilaalada xeebaha madaniga ah loo sameeyey ay soo qabteen marka waxaan leenahay inaan ka shaqayno nabadgelyada amniga xeebaha laba qodob oo ku saabsan xeebaha degmada afbarwaaqo kow waa la dagaalanka burcadbadeedda oo baryahan dambe moodid inay damacyo galahayaan oo inay ka baxaan xeebahan degmada afbarwaaqo hoos yimaada ayadaasoo awal hor looga hortagay haatanna aan rabna inaan sii xoojinno ciidankii iyo saldhigiisii iyo kalluumaysiga sharci darrada ah doonyaha kalluumaystaa ay ku gelahayaan badda iyadoo aan soo dhowaan gelin degmada iyo dowladda galmudugba aan la soo xiriirin waxaan marka uga digayaa inaysan dhicin mar dambeeto in soonyo sharci darra ah ay ka kalluumaystaan biyaha galmudug ayagoo aan isu soo dhowaan gelin waxaan kaloo uga digahayaa burcabadeedda inaysan ku soo lugo-in oo aysan isku dayin mar dambe ciidankaana waa u diyaarsan yahay waana u diyaarinay waana ka hortegaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah iyo iyo burcabadeedda intaba dhanka kalena guddoomiyaha degmada afbaraaqo axmed siciid ayaa dhankiisa goobta ka hadlay meeshaan ugu imid doon ay soo qabteen ciidanka ilaalada xeebaha degmada afarwaaqo waxaan ugu talagalnay inaan kuwaasna aan ka ilaalinno wixiise sharciga ku shaqaysanayana aan ka howlgelinno wasaaradihii ka howlka lahaa iyo degmadaba waxaan rabnaa dhammaan hay-adaha ku shaqada leh wasaaradda ugu horeyso kalluumaysiga iyo maaliyadda iyo dekedahaba ee gaadiidka badda in ayaguna ay ka howlgalaan hadduu ilaahay idmo innaguna ka degme ahaan aan ku garab istaagno fududayntoodii iyo shaqadii biyaha dhuleed ee soomaaliya ayaa la sheegaa in uu ku jiro kheyraad fara badan kaas oo aan laga faa'iideysan balse waxa ay cabasho ka muujiyaan kalluumaysatada soomaaliyeed dooniyo sida ay sheegeen si sharciga baalmarsan uga jallaabta xeebaha dalka